warshadaha caleenta shaaha ee dalka Kenya ayaa wajahaya dhibaato aan horey loo arag kadib markii ay dowladda Suudaan si lama filaan ah u mamnuucday in dalkeeda loo soo dhoofiyo caleenta shaaha ee laga keeno Kenya taasoo keentay khasaare maaliyadeed oo aad u badan waxaana sare u sii kacaya walaaca laga qabo dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda go-aankan ayaa sababay in shixnado lagu qiimeeyey ku dhowaad hal dhibic saddex bilyan oo shilinka kenya lagu hakiyo dekadaha dalkaas taasoo khatar ku ah nolosha kumanaan ka mid ah shaqaalaha qaybtan muhiimka ah sida uu qoray wargeeskada istandar ee kasoo baxa kenya labada kun iyo toddobadii konteynar caleenta shaaxa ah oo u socday suudaan ayaa laga joojiyey dekadda mombasa taasoo ka dhigan in la hakiyey ku dhowaad boqolkiiba labaatan shixnadaha kenya ee loo dhoofiyo suudaan halka shixnadaha kalena ay caqabad kala kulmaan kastamka dekadaha suudaan qaar ka mid ah shixnadaha ayaa weli ku xayiran badda iyagoo sugaya sharciyo ay ku galaan dalka suudaan taasoo sii murjinaysa xaaladda islamarkaana saameyn xun ku yeelanaysa isu socodka ganacsiga ee labada dal suudaan ayaa ah suuqa saddexaad ee ugu weyn adduunka ee loo dhoofiyo caleenta shaaha ee kenya iyadoo soo dhoofsata ku dhowaad boqolkiiba toban wadarta waxsoo saarka kenya sanad walba sidaa darteed mamnuucidani waxay ka dhigan tahay dharbaaxo ba-an oo soo food saartay warshadaha kenya maadaama shirkadaha wax dhoofiya ay ku adag tahay inay soo ceshadaan qarashaadka ka maqan ama ay badeecadahooda u wareejiyaan suuqyo kale sidoo kale kaydinta caleenta shaaxa wakhti dheer waxay saameyn kartaa tayadeeda taasoo kordhinaysa cadadka khasaaraha ka imaan kara sida laga soo xigtay mareegta kenya soge dhoofiyaasha kenya waxay la kulmeen khasaare aan horey loo arag oo ka dhashay xayiraadda iyadoo laga cabsi qabo in dhibaatada oo sii socota ay keento shaqo joojin baahsan oo lagu sameeyo beeraha soo saara caleenta shaaha iyo warshadaha beeralayda yaryar ee ku tiirsan dhoofinta ayaa iyaguna la kulmaya xaalad dhaqaale oo aad u xun gaar ahaan markii la waayey suuqyo kale oo awood u leh inay maareeyaan xaaladan cakiran iyagoo la kulmaa khasaaraha baaxadda leh dhoofiyayaasha caleenta shaaha waxay soo saareen codsi degdeg ah oo ay u direen madaxweynaha kenya william ruuto si uu u soo farageliyo xaaladda dhaqaale ee soo food saartay iyagoo dhanka kale ugu baaqay dowladda inay isticmaasho wadooyin diblomaasiyadeed si loo yareeyo dhibaatada sida lagu sheegay warbixin ay b b c du soo saartay waxaa sii kordhaya cadaadiska lagu hayo mas-uuliyiinta kenya si ay wadahadallo toos ah ula furaan xukuumadda khartuum taasoo lagu xaqiijinayo in dib loo bilaabo dhoofinta caleenta shaaxa sida ugu dhaqsiyaha badan mid ka mid ah dadka ka ganacsada soo saarista caleenta shaaha oo la hadlay warbaahinta dalkaas ayaa sheegay in ay ku jiraan xaalad aad u adag wuxuuna yidhi haddii aan xal deg deg ah loo helin warshadaha soo saara caleenta shaaha ee kenya waxaa ka dhalan doonto dhibaato dhaqaale oo baaxad leh arrintan ayaa timid kadib markii suudaan ay joojisay dhammaan badeecadihii laga soo dhoofin jiray kenya iyadoo ka cabanaysa shir ay dhowaan nairobi ku qabteen mas-uuliyiinta ugu sarreeya ciidamada taageerada degdega ah kaasoo lagu saxiixay sidii loo dhisi lahaa dowlad barbar socota xukuumadda haatan talada dalkaas haysa kulankan ayaa waxaa aada uga carooday dowladda suudaan oo iyaduna kaga jawaabtay inay cunaqabateen dhanka ganacsiga ah kusoo rogto warshadaha waxsoo saarka ee kenya falanqeeyayaasha qaar ayaa rumaysan in suudaan ay sidoo kale raadinayso inay taageerto waxsoo saarka warshadaha caleenta shaaha ee dalkeeda ama ay isku dayayso inay dhaqaalaheeda ka ilaaliso dalalka dibadda ee uu cadaadiska siyaasadeed kaga imaanayo si kastaba ha ahaatee xiritaanka suuqa suudaan ee caleenta shaaha kenya ayaa keeni karta in suudaan lafteeda ay wajahdo sicir barar dhanka caleenta shaaha ah taasoo saameyn taban ku yeelan karta macaamiisha dalkaas ku nool ee ku xiran dalabaadka laga keenayo dalka kenya su-aasha la isweydiinayo ayaa ah kenya ma xakameyn kartaa dhibaatada dhaqaale ee soo wajahday warshadaheeda soo saara caleenta shaaha xiisadan ayaa muujinaysa saameynta go-aanada siyaasadeed ay ku leeyihiin dhaqaalaha gaar ahaan qaybaha muhiimka ah sida caleenta shaaha oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee dalka kenya uu u dhoofiyo dibadda ugu dambeyntii wuxuu muran badan ka taagan yahay dowladda kenya ma awoodi doontaa inay dib u soo ceshato suuqa suudaan ka hor inta aysan xiisadu sii xumaan halka dhoofiyayaasha ka ganacsadana suuqan ay sugayaan tallaabo kasta oo rasmi ah oo ka badbaadin karta warshadaha dhaqaale xumo khatar gelinaysa mustaqbalkooda